الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين إلهي سبحانه وتعالى waxaan uga mahad celinaynaa kitaabkeennii bilowgiisii ilaahayna waafajiyey haddana si nabadgelyo ah ilaahay inoogu dhammaystiray ayaan uga mahad celinaynaa kitaabka markii horena kuma aanan dhammaynin mana ku bilaabin caqli innagu aan leenahay iyo cilmi iyo awood aanu iska leenahay laakiin ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa iyo towfiiqda ilaahay ayaa kitaabka markii horena inoogu bilowday haddana uu noogu dhammaaday kitaabkan marka safiinaha ah waxaanu bilownay labaatan iyo afartii bishii toddobaad ee laba kun iyo lix iyo tobanka ayaan bilownay haddana waxaanu maraynaa soddon iyo kow bisha labiyo tobnaad ee laba kun iyo lix iyo tobankii walidaalika marka kitaabkani isagoo muddadaas dhowrka bilooda socday oo waxaanu wadnay bishii sideedaad sagaalaad tobonaad kobiyo tobnaad labiyo tobnaad ilaa shan bilood iyo maalmo shan bilood iyo maalmo ayuu kitaabku inoo socday laakiin hadda shantaas bilood guud ahaan lama wada aqrinaynin kitaabka sidaanu la soconno oo kitaabka hadda waxaa soo galay fasaxyadii xajka iyo safaradii xajka ayaa naga soo dhex galay midda kale haddana usbuucii haddana kitaabka sida la ogsoon yahay lama wada akhriyi jirin oo waxaa la akhriyi jiray maalinta sabtiga iyo maalinta axadda laba maalmood bis marka maalmaha si toosa loo aqrinayey waa labaatan iyo labaatan iyo lix maalmood bis oo keli ah ayuu kitaabku noogu dhammaaday maxaa yeelay meeshan waxaanu soo fadhiisanay kitaabkan safiinaha labaatan iyo lix xalqo marka saas wuxuu noogu dhammaadaba lix iyo labaatan cashar ayaa ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa ilaahay noogu dhammaystiray kitaabkii safiinaha ahaa laakiin waxaan rajaynaynaa in sha allahu tacaala kitaabka safiinahoo lix iyo labaatan cashar ilaahay noogu dhammaystiray in waxaan rajaynaynaa nolosheenna oo dhan wax badan uu ka bedeli doono in sha allahu tacaala iyo suluugeennii iyo alla kacabsigeennii iyo cibaadaadka badaniga ah ee jidhka laga sameeyo acdamu cibaada yutaqarabu biha ila allah waa salaa cibaadada badan cibaadaadka badaniga ah oo jidhka laga sameeyo oo ilaahay loogu dhowaado waxaa ugu weyn salaadda kitaabkuna guud ahaanba bilowgiisii ilaa dhammaadkiisii wuxuu naga saxayey oo towjiihaad uu naga siinayay sidii salaaddu ay noogu saxmi lahayd si ilaahay aanu ula kulanno annagoo musalliina oo diiwaanka dadka ahlu salaadka ilaahay uu nagu qoro subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay dhowr goor waxaanu soo qaadannay qofku hadduu salaaddiisa habkii loogu talagalay habkii uu loogu talagalo ilaahay uu noo jideeyey nebiguna uu axaadiista noogu sheegay sala allahu calayhi wasalam habkaas haddaan loo tukanin weligiis boqolaal sano ha tukado hadduu doono boqol sano ha tukado hadduu doono waxaa lagu qoraa diiwaan taariku salaa diiwaanka qofka taariku salaadka ayaa lagu qoray xadiiskii xudayfatu bnulyamaan saaxibu siri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam in badan waan sheegnay xadiiska oo ninkii salaada maaragtaahay muddo dheer tukanayay afartan sano markuu saxaabiga u yimid xudayfatu bnulyamaan wuxuu yidhi haddaad sidaa ku dhiman lahayd waxaad ku dhiman lahayd waddo khilaafsan waddadii nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam maca daalika ninkaas saxaabigan wuxuu u sheegay afartan sano inuu qaabkan u tukanayo waa qaab markaas aan waafaqsanayn sharciga islaamka ninkii nebigeenna u yimid sala allahu calayhi wasalam xadiiska macruufka ah ee loo yaqaano xadiisu rajul almusi salaata ninkii salaaddiisa xumeeyey ninkaas nabiga markuu u yimid sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi salli fa innaka lam tusalli salaadda tukuu ku yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam maxaa yeelay ma aadan tukanin ninkiina waa tukado muuqaalka markii la fiiriyo wuu iska foorfoorarsaday oo muuqaal salaadeed wuu sameeyey laakiin maadaama arkaantii iyo shuruudihii salaadda loogu talagalay qaybo ka miduhu ay ka maqnaayeen ninkaas saxaabiga ah nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ka soo qaaday isagoon tukan oo kale ma aadan tukan uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam idan marka qof walba noloshiisa muhimay u tahay iyo xidhiirka ilaahay subxaanahu wa tacaala si uu u saxmo qofka xidhiirka uu rabbigii la leeyahay waxaa ugu weyn salaada inay toosto nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay awal maa yuxaasabu bihi alcabdu assalaa addoonka waxaa lagula xisaabtamayo maalinta qiyaamaha waxaa ugu horeeya salaaddu say ahaan jirto salaadaadu makuu saxnaan jirto ma kuu toosnaan jirtay waa su-aasha ugu horeeyo ilaahay uu ku weydiinayo subxaanahu wa tacaala lidaalika marka soomkii iyo xajkii iyo sakadii iyo way ka dambeeyaan salaadda awal maa yuxaasab bihi alcabdu asalaa salaadaasaa lagula xisaabtamay addoonka su-aasha ugu horeyso la weydiinayo waa iyada lidaalika haddii iyada khalal uu kaaga jiro ama nusqaanu ay kaaga jirto acmaashaadii oo dhan ilaahay ma aqbalayo subxaanahu wa tacaala iyada acmaasha hoggaan u ah iyada acmaasha ra-iis u ah acmaasha dhan iyadaa hogaaminaysa walidaalika nin salafkii ka mida nin sheekha ayaa nin u yimid markaasuu wuxuu yidhi sheekho waxaan maqlayu yidhi oo qur-aankii kariimka ahaa aan ku arkay aayad dhahaysaa inna salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar salaaddu qofka waxay ka reebtaa munkarka iyo xumaatada anigiina salaaddii waan tukadaa haddana munkarka iyo xumaatadii salaaddu iga reebi mayso waxaan arkayaa anigu waxyaalo maaragta ilaahay carag gelinayo faaxishooyin ee dembiye waaweyn anigoo ku dhacaya ayaan arkayy ilaahayna qur-aanku wuxuu ku leeyahay ina salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar qofku salaadda hadduu si wanaagsan u tukado xumaataday ka celisaa salaaddu salaadaydii xumaatada iga celin maysay maxaa dhacay sheekhi marka wuxuu ku yidhi bal habka salaadda aad u tukanaysid bal habkan dhinaca agteyda ku tuko yidhi agteyda ku tuko weliba basmalada bisinka iyo waxa aad samaynayso oo dhanna la jaharu yidhi korna u qaad afcaashaadana tus ninkii uu ku tukaday sheekhi agtiisuu ku tukaday wuxuu yidhi salaadan haddii qaabkan aad u tukan jirtay salaaddii ilaahay uu sheegay oo xumaatada iyo munkarka iyo faxshaha iyo foolxumada kaa reebaysay tan loolama jeedo u yidhi middan aad tukanayso middan aad tukanayso loolama jeedo marka ilaahay leeyahay salaadda qofka waxay ka celisaa xumaatada waa salaad waafaqsan habkii uu u tukan jiray nebigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayh waafaqsan habkii uu inoo jideeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aanu ku soo barannay kitaabkeenna safiinaha aanu ku soo qaadannay walidaalika sheekh wuxuu u sheegay ninkii meelihii salaaddii uu ka qalloocinayay ayuu u toostoosiyey wuxuu yidhi salaadda sidaasaa loo tukadaa shuruuddaasay leedahay arkaantaasay leedahay markaad salaadda tukanaysidna khushuuc samee leannu ninkii markuu salaadda galaba meeluu iska xogaa xagguu aadaa dhaqdhaqaaqiisii xarakaadkiisiiyaa iska badnaa khushuucana ku dadaalaya ninkii wasaayaadkii iyo dardaarmadii sheekhu uu qaatay sidii sheekhu uu amrayuu salaaddii u tukaday ka bacdi dembigii iyo xumaatadii wuxuu noqday wax walba waxuu ka necab yahay wuxuu noqday ilahay inuu caasiyo waa u soo uray inuu ilaahay caasiyo subxaanahu wa tacaala dembigiiyaa wax walba uga soo uray dembigiiyaa wax walba kala qaraar raaday cibaadadiiu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uga furay lada iyo raaxo iyo macaan cibaadadiiyaa dhadhan u yeelatay raaxo u yeelatay idan marka waxaa weeye salaadaha aan tukanayno haddii habkii iyo usluubkii aan loogu talagalay aysan u dhicinin ma noqonayso salaad naga hor istaagaysa xumaatadii iyo dembigii waxaa laga yaabaa qofka isagoo tukanaya inuu intaasoo dunuub kabaa'ir iyo kuwo yaryarba dembiye yaryar iyo kuwo waaweynba inuu ku dhaco maca annahu yusalli isagoo tukanayo maxaa yaele salaaddii aan ahayn middii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doonayey oo waafaqsanayd habkii ilaahay uu u jideeyey subxaanahu wa tacaala idan marka waxaanu iskula dardaarmaynaa in mar walbaba salaadeennu ay noqoto salaaddii habkii ilaahay ugu talagalay inay u dhacdo taas weyna midda ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala maqaam aanu uga gaarayno biidni اllahi tacaala cilmiguna mar walbana wuxuu u baahan yahay tadbiiq cilmigu wuxuu u baahan yahay tadbiiq cilmigu wuxuu naafic ku noqdaa ilaahayna agtiisa subxaanahu wa tacaala maqaam weyn looga gaaro waxaa weeye in lagu camal falo oo kitaabka wixi aad ku aragtay waa inaad tadbiiqiso haddaadan tadbiiq lahayn cilmigu ma noqonayo cilmi naar kaa badbaadinayo cilmigaagu ma noqonayo cilmi ilaahay kuu dhoweynayo subxaanahu wa tacaala walidaalika waxaa weeye cilmiga asaaskiisa iyo sirtiisu waa camal iyo tadbiiq ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa ka baqa culimada dadka oqoonta leh ahlulcilmi ah ahlulmacrifaha ah dadkaas weeye dadka alla ka cabsiga meesha ugu fiican laga doonayo lidaalika siru اlcilmi huwa tadbiiq sirta cilmigu waxaa weeye in lagu camal falo oo la tadbiiqiyo haddaadan cilmigii ku camal falaynin oo tadbiiqinaynin waxba kugu tari maayo waxay la mid tahay haddaad xanuunsan tahay oo dhakhtarku uu kuu soo qoro warqad ay ka buuxo daawo warqaddii daawada dhakhtarka kuu soo qoray maanta o dhan haddaad iska akhrisato ka waran laakiin aadan ku camal falaynin oo qofkii farmajiga joogay inta u tagto aadan dhehaynin idur oo daawooyinka isii ma dhehaysid warqaddiiaad sidii qur-aan u akhrisanay oo ku celcelinin intaasuu daawo dhakhtarku iisoo qoray intaasuu iisoo qoray iska akhrisan bis laakiin tadbiiq ma laha daawadaasi ma ku caafimaadi waxse ma kugu tari daawadaasi waxba kugu tari mayso cilmiga marka hadduusan tadbiiq lahayn oo aadan ku camal falaynin wuxuu la mid yahay warqado aad iska akhrisanaysid daawo warqada daawo ka buuxda naafic ah laakiin mujaradu tilaawa laa tanfac akhrin oo keli ah daawadu waxba kuma tartee daawadu waxay wax ku tartaa qofku inuu isticmaalo cilmiguna wuxuu naajic ku noqdaa oo naaficuu ku noqdaa qofku inuu adeegsado cilmiga oo ku camal falo uu isticmaalo marka dhammaanteen ilahi hanaga dhigo subxaanaه wa tacaala kuwa cilmiga ku camal fala oo cilmiga tadbiiqiya oo ilahay agtiisa maqaam uga gaara ilaahi subxaanaه wa tacaala ilahi hanaga dhigo kitaabkii inta aanu aqrinaynana waxyaalihii khaladaadka ahaa oon ku dhex sheegnay ilahi hanaga cafiyo subxaanaه wa tacaala wixii aan toosinay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala habkii uu jeclaa aanu u sheegnaa ajir jaziil ah iyo hawaab weyn ilaahay hanaga siiyo subxaanahu wa tacaala khidmada diineed iyo adeega diintana ilaahay kuwa yacni ahal u ah oo kafaa u ah inaan diinta u khidmayno ilahay hanaga dhigo subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay qofka inuu diinta u khidmeeyo waa doorasho xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala ka timid in diinta khaadim lagaaga dhigo oo diintii aad baranayso oo maalin walba masalo cusub aad kororsanayso ama diintii aad fidinayso dadkii aad waxbaraysid waxa weeye waa manqabo weyn haddii ikhlaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyo oo aqraad kale iyo ulajeedooyin kale aadan ka lahayn oo ilaahay dartii uun cilmiga aad u baranayso ilaahay dartiisna cilmiga aad u faafinayso waa ikhtiyaar min allah waa doorasho xagga ilaahay ka timid maxaa yeele ilahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ثuma أwرثna الkitاab الadiina اصطafayna min cibaadina faminhum ظaalimu linafsih وminhum mqtasid وminhum saabiq bاlkhayraati bإidn الlah dalika huwa اlfadl الkabiir ilaahay subxaanaه wa taعaala wuxuu leeyahay kitaabkan waxaanu dhaxashiinaa waa kitaabka qur'aanka iyo macaanidiisa iyo cilmiga naafica ah aladiina اصطafayna min cibaadina kuwii addoommadeenna aanu ka dhex doorannay ayaan cilmiga kitaabkan dhaxashiinaa dadkii marka ilaahay subxaanaه wa tacaala cilmiga naafica uu dhaxalka uga dhigay waa dad ilaahay doortay subxaanaه wa tacaala oo ummadda iyo bulshada ilaahay u ka soo dhex qabtay oo ilaahay uu ka soo dhex doortay alle marka subxaanaه wa tacaala wuxuu inoo sheegay dadka cilmiga la dhaxashiiyey inay saddex u qaybsamayaan saddex inay u qaybsamayaan faminhum ظaalimu linafsih mid daalimaha ka mid ah cilmigiina waa la dhaxashiiyey oo waa la siiyey laakiin waa ظaalim linafsih limaada kayfa sidee ku noqday daalim linafsih daalim linafsihi wuxuu ku noqday cilmigiiusan ku camal falay ma tadbiiqinay waa mujarad atilaawa joornaal uu akhrisanayo bis oo cilmigii u arkaa joornaal uu iska akhrisanayo hadhowna miiska uu isaga tuurayo ayuu cilmigii u arkaa oo ma tadbiiqinay fa minhum daalim linafsihi wa minhum muqtasid waxaa ka mid a mid la yidhaaho muqtasid muqtasid waxa weeye waa maratan yacmal bilcilm wa maratan yudayicuh marna cilmigii waa dayacaa oo ku camal fali maayo oo shahawaadkiisa iyo naftiisa ka adkaanaysa marna waa toosan yahay mar shaydaanka isagaa ka adkaada marna isagaa ka adkaada wa minhum saabiqun bilkhayraat midna waxa weeye mid khayraadka ugu hormarayo waa midka tadbiiqinaya cilmigii oo xaraf xaraf ugu dhaqmayo xaraf xaraf midka ugu camal falayo kaas wey midka ilaahay jecelya addoonkaas saabiqa ilaahay uu ku tilmaamay oo addoommada dhan ka hormaray kuwaas ilaahay hanagu daro subxaanaه wa tacaala kuwaas saabiqiinta ilahay hanagu daro bifadlihi wa ixsaanihi marka biidn اllaahi tacaala dowrka fiqhiga waan sii wadi doonaa hadda waxaa inoo dhammaaday kitaabkii ugu horeeyey oo alfiqhu الshaafici waxaanu ku xijinaynaa in sha allahu tacaala kitaabka labaad ee la yidhaaho addurar albahiya addurar اlbahiya kitaabkaasaan ku xijinaynaa in sha allahu tacaala isaguna waa kitaab ka mida mukhtasaraadka fiqhiga shaafici laakiin isaguna masaa'il fara badan iyo macluumaad fara badan oo kitaabkeenna safiinaha aanaanu ku arkin ayaan ugu tegi doonaa in sha allahu tacaala qofkuna mar walbaba waxaa wanaagsan si tadriijiya inuu u kobco si tadriijiya cilmigiisa inuu u kobco ayaa wanaagsan oo cilmiga intuu hoos ka bilaabo ilaa gaayadiisa iyo mustawaha ugu fiican iyo levelka ugu fiican uu ka gaaro saasaa wanaagsan laakiin qofku hadduu marka horeba uu dhalada ka soo bilaabo dhalada hadduu ka soo bilaabo cilmigu uma tooso kow hadduu yidhaaho cilmiga waxaan ka bilaabi tafsiiraan ka bilaabi ama waxaan ka bilaabay kitaabka bukhaariyaan ka bilaabay cilmigeeda isagoon ficil iyo faacil kala garanaynin isagoo salaadii dahaaradeedii iyo shuruuddeedii iyo arkaanteedii aan garanaynin hadduu kitaab weyn uu isaga tixmo oo keliya uun magac uun ka rabo tafsiir uu akhristaa iyo bukhaari uu akhristaa intaa keliya uu ka rabo weligii cilmigiisa qofkaa ma toosayo leanna waxaa weeye qofka wuxuu aqoontiisa ay ku toosi kartaa si tadriijiya in hoos uu isaga soo dhiso naxwihii waa inuu ka soo bilaabo kitaabka ajruumiga ah fiqhigii waa inuu ka soo bilaabo kitaabka safiinaha ah xadiiskii waa inuu ka soo bilaabo kitaabka arbaciinka ah sidaa taraqi uu ugu socdo uu sii koro qofku nidaamkaasi habkaa hadduu wax ku barto wuxuu noqonayaa qof cilmigiisu uu raasikh yahay oo uu xididaystay haddii kale hadduusan habkaasi usluubkaa uusan ku soconin wuxuu noqonayaa qof cilmigiisu uu yahay cilmi sadxi ah oo yacni meesha hore ka taaba un oo gudihii wax ku jira ma fahmayo cilmiga gudihiisii iyo masaa'ilkiisii yacni qarqarsoonaa ma fahmayo marka kitaabkaasaanu ku xijiyi doonaa in sha allahu tacaala haddii ilaahay naf nagu gaarsiiyo waxaana kitaabkaas uu noo bilaawmi doonaa laba usbuuc ka bacdi usbuucan haddaanu ku jirno iyo kan soo socda usbuuca saddexaad maalinta axadda ah ayaan bilaabi doonaa biidn اllahi tacaala hada wbillahi towfiiq wasalaamu calaykum